waxaan aada iyo aad uga xumahay sanadkaas wax hoos u dhaca mooye wax kor usoo kacay ma jirto gobolka iyadoo ay sabab u tahay uun khilaafaan isleeyahay dowladda federaalka saldhig u ah haddeer wax balanballe iyo hobyo iyo cadaado iyo ka qarxaya waa ukumihi ay meesha dhigeen ukumihi muddo maalintii laacaysa markaasa bahal ka soo baxaya ya marka waxaan leeyahay war dowladda federaalka ahe ilaah baan idinku dhaarshin ummadda u naxa annaga noo naxa dadka aad ku tiirsan tihiin oo wax ku ti wax ku tihiin waa annaga inaad wax sii fogeysana looma baahna in wax la sii fogeeya looma baahna annagu haddaan nahay dowlad goboleedyada arrinteedu un arrin qabashay ahayd arrintiina way fogaato waa la fogeeyey haddii aan arrintaas fogaatay lasoo celina burbur baa imaanaya soomaaliya o dhana ku imaan karo annagu haddaan nahay galmudug aada iyo aada baan maaragtay uga xunnahay waxyaalaha dhacahaya xalay iyo maanta inta meelood wax ka dhacaan balanballe waa ogahay cadaada waa ogahay hobyo waa ogahay afarwaaqa waa ogahay intaasoo meelood dad baa lagu dilay haba kala bateena